barnaamijka dhallinyarada maanta
wacana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a adinkoo ka dhagaysanaya mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale qaar ka mid ah efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis bisha ogost waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashicuud iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah qaar ka mida shacabka reer jabuuti oo ka hadlaya siday u arkaan cunista hilibka geela qaarkood ayaa leh weligeenba afka ma saareen wallaa dee hilib geel magacaanba dadka ka maqmaqan laaye shaqo kuma lihi mana cuno mana cuninba weligaaba weligay ma cunin meel xataa lagu hayo ama isagoo la qalay ama isagoo weliga maaragta maya ma arag way ku yar tahay magaaladu dee jabuuti ahaan haddaan nahay reer jabuutina dee dadka waaweyn mooyaane shaqo kuma leh goordhow ayaad maqli doontaan sidoo kale waxaa idiin soo socda qoys qurbaha ka tegey oo magaalada boorama ka wada olole ay doonayaan in ay dadka ku dhiirigeliyaan in ay dhinaca samafalka u jeestaan dad badan waxaad arkaysaa jaamacado ka soo baxay oo markay jaamacaddii ka soo baxaan aanan garanaynin waxay qabtaan ama aan isku dayaynin inay wax qabtaan taas ayaan waxyaabaha negatifeka aan dalka ka arkayo waxyaabaha wanaagsan aad ka aragteen maxaa ka mid a Ee, waxyaabaha weyn ee aan ku arkay ee aan dalkan ku arkayna waxa weeyaan dalkan ilaa hadda horumarka la sameeyey een, waa horumar ay dad qabteen
dhinaca heesahana ah barnaamijka waxaan maanta idinku haynaa
adduunyaa landheere la waaye deeqiyamaan derajaa landhiida la waaye malagii nabtilindiri iyo aakhira landoona la waaye diileya diileya waa noo dhimantaa gogaa cadaleysiga ismaaciilo sheekooyinkaasi qodobo kaleba caasha ay dhegaystayaasha waynoo haynaa marka horese qodobo ka mida warkii dunida ayaanu kormaraynaa ugu yaraan lix qof ayaa dhintay in ka badan boqol iyo labaatan qofna way dhaawacmeen kadib markii laba gaadhi ay ku qarxeen goob u dhow saldhigyo booliis oo ku yaala dhinaca bari ee dalka turkiga qaraxa koowaad ayaa ka dhacay gobolka van halkaas oo uu ku dhintay hal askari iyo laba qof oo rayid ah islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ay ku jiraan ilaa labaatan askari Il- isla wakhti kooban kadib ayaa qarax kale uu ka dhacay barxad u dhow saldhig boolis oo ku yaala elazig halkaas oo ay ku dhinteen saddex qof iyada oo ay goobtaas ku dhaawacmeen ugu yaraan boqol qof oo kale
madaxweyne ku-xigeenka cusub ee dalka koonfur suudaan ayaa sheegaya in dalkiisa uu ka dhigayo mid nabad iyo xasilooni qaba waxaana uu ku dhawa- waxaana uu ku dhaqaaqayaa inuu dib u nidaamin ku sa- uu sameeyo taasoo daba socota isku dhacyadii bishii hore ka dhacay caasimadda dalkaasi ee jubba taas oo ay ku dhinteen saddexda boqol ee qof madaxweyne ku-xigeenka ayaa wariyaasha kula hadlay magaalada nairobi arbacadii shalay isagoo halkaasi u jooga inuu kulan la yeesho madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta waxaana uu ku eedeeyey wariyaasha inay si been abuur ah u tabiyaan in uu dagaal ka socdo caasimadda iyo meelo kale
door wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan xilligan waxaa filaya cashay qadooyinka waa loo fadhiyaa qadaa loo fadhiya ismaaciilow oo qof walba taagtii qofba wixii uu heli karo meelaha qaar qaar qaar baan xitaa qadeynaya ismaaciil taana xisaabta ku dar way jiraan duruufuhu iyo waayaha qaar baa dhir hoostood fadhiya qaar baa miyi ku sugan qaar baa een, nolol sare ku sugan qaar baa waayo noloshu way kala duwan yihin aad iyo aad laakiin eh, dadka meelaha qaarkood oo kale marka la iscasumayo ah waa xilligii la qadeynayay hilibgeela baa la cunaa ayaa la isku casumaa waa garta markaasa inta miiska lagu keeno baa welibana miiska hortaada loox yar lagu jarjaraya laba midiyada waaweyn qac Ay.
qac qac qac qac qac meelaha qaarna waxaa laga yidhahdaa yomajoma inta lasoo dubaa isagoo qaarkoodna waxay yidhahdaan yacyacod hilib dhig ka daayo
laakiin een, sheekada xiisaa lee soo socota waxa weeye jabuuti oo kale hay iyagu sidaas maaha hali iyagu qaarkood banba hilibka gela weligood ba cuninba waa war cusub jabuuti oon hilib geela laga cunin meelo ka mid a macnaha hilib geela waa laga cuna laakiin sida Dadka meelaha oo qaarkii- caankooga qaarkood baa kule noloshayda mar ama laba jeer baan wa- gooska gelinaba waa gartay dee adduunyada saas u kala duwanta caasha marka halkaasaa ka balabsanaysa waxaad leedahay marka baadinimaa lehebay ag taallaa dee meelaha qaarkood baa halkan ay- saruurad baa kugu dilaysa halkan in yaroo caano geela marka meel lagu soo shubo Ay.
ba intaasoo dollar lagu korqoraya markaasaa la leeyahay maalin dhood baan dee dukaan tegay afar iyo toban dollar baa in yaroo koobkii ma garanaysaa koobabka yaryar laale in hal mar la cabo in hal mar dee afka weliba aan deeqin oo weliba la soo barxay ayaa waxay ku leeyihin afar iyo toban dollar weliba markaasuu yidhi dadka ha u sheegine hoos baan intaa ugu iibinaya marka balarta magaalada jabuuti ayna aadna caashay wariyaha v o a ee jabuuti sagaal siciid faarax ayaa mikrofoonka la dhex martay qaar ka mid ah dadweynaha reer jabuuti waxayna weydiisay bal cunista hilibgeela iyo sida u arkaan magaca walaal habboon siciid bismillah bal ka waran adiga hilibgeelu soo isku tiyey wallaahi dee hilibgel magaca uma dadka ka maqmaqan laaye shaqo kuma lihi mana cuno mana cuninba weligaa oo weligeyba cunin meel xataa lagu hayo ama isagoo la qalay ama isagoo weligaa maaragtay maya ma arag way ku yar tahay magaaladu dee jabuuti ahaan haddaan nahay reer jabuutina dee dadka waaweyn mooyaane shaqo kuma leh wax cunoo ku maqlisi ma jirto waxyaabaha ugu badan dhalinta cunaan marka maxaa kamid a kalluunkay cunaan digaagaday aada u barsadaan iyo de hilibka caadiga lo-da ridaa waxabay cunaan lo-yaasha dhayladan waa la cunaa jir dhaylada aad baa loo cunaa marka haddaad lagu infitay hilibgeel ma lagu siiyo maxaad sameyn lahayd
dee bal waa ka warimin lah waa macaankii waa tijaabin lah waan cuni lahay anu magacayga waxaa la yidhahdaa abubakar abarda maxamed ee reer jabuuti waan ahay anigu wallaahi hilib geel haddaan runta sheego waxaan cunay dhowr goor oo dhowr goor dee in badan mahayne saddex afar goor baan cunay bish waa gobolka ubuq ee degmada yare milxulileerado badda agtiisa weeyaan xaflad baan ku cunay marka kalena waxaan ku cunay jabuuti gudaheyga waxaan ku cunay nagaar agtiisa waxay ahayd eh, sheekh mooye meel la sameeyey mar bay ahayd mawlid oo kale markaa nin saaxiibkay baa raacay xaggaa waan ku cunayna hilib geel caadi ahaan maxaad cuntaa markaa magaalada markaad iska joogto caadi ahaan anigu wallaahi badda agtiisaan ku dhashay degmo leeraadumey gobolka ubuq ee gobolada jabuuti ugu horreysay kalluunka subaxa quraac baan u cunaa qadadaan ku cunaa waan ku cashaynaa dhawaaf baan ka dhiganaa afar iyo labaatan waqti bad baan ku jirnaa kalluun baan eegnaa kalluun baan cunaa hilibkuna wuxuu ku yahay qaali buu ku yahay ubuq marmar baa cuna toddobaadkiiba laba mar wala mar baa cuna inta kale sunnad iyo kulun baa cuna hilibka geelka wallaahi jabuuti in badan lama isticmaalo dhalinyarta horta ma isticmaasho dheelada kalluunka may dheelada kalluunka dheelada adhiga wa- digaaga waxaabay cuncunaan haddii intuu qofku casumo casumaad uu geeyo hilibgeel uu yaalla maad cuni lahayd hilib geel waan jecelahay intaan cuno oo weliba hilibka meeshaan ka cuno doona geelka meesha leela quruska maxaad ku jeclaatay gurus kurusku fiican yahay baa lii laftu u fiican yahay jirku adkayaa baa lii dhuuxu u fiican yahay dhuux saliidda dhuuxu ku biiriyaa adiguna magaca walaal faadimo yuusuf alera walaal ee faaduma hadda saa sheegay dhilintaa kamid tahay jabuuti een, gabdhuhu inta badan ayagaa jikada cuntada wax sameeya oo kuba badan weligaa hilibgeel ma cuntay weligii hilibgeel mar keliyaatan cunay markaan ah jabuuti kumaan cunin calisabiix baan ku cunay calisabiix baan ku dhadhamiyey me halkan jabuuti intaan joogo wani ma arkin ma cuno jabuutina inta badan hilibgeel lagama isticmaalo hilib lo-aad iyo hilib xoolaa iyo dhaylo digaagad kalluunkay ku badan yihiin reer jabuuti intaasunbaa la cunaa ee bes hanu hilibgeel jabuuti weli kumaan cunin ee ka gabar ahaan gabdhuhu inta badan ayagaa shaqada guryaha qabta een, suuqa markaatoo kale ma aragtaa hilibgeel meelu yaallo may ma arko hilib geel hilib lo-aad waan arkaa siribadoo kale dhaylo waa la jirtaa me ma jirto hilib lo- geel hilib geel meel lagu iibiyo ma jirto lo-da inta badan jabuuti laga isticmaalaa wixii xaafadaha siribada inta badan waxaa lagu hayaa hilib lo-aad baa jirta inkastoo hilibka xoolaha baqaali yaho imka sidii hore duu kusoo gelin jabuuti
marka majority dhalinta jabuuti waxaa la oran karaa intooda badan hilib ma cunaa hilibka geela ma cunaa hilibka geela ma cunaan maba garanayaanba haddii loo garab dhigo hilibka xoolaha iyo ka lo-da iyo ka kale hilib waa u hilib iyaga waa loo bisleeyaa way cunaan adiga waxaa tiri calisiix maad ku cuntay een, balse u dhadhamaya markaad barbar dhigto hilibyada kale iyo isaga wallahi wax kaan ka garan karaa ma jirto bes waxaan ku gartay kuruska waxaa la yirahdo baruur yaroo cadaana oo fafax mar lagu kariyoon ku dhadhamiyey yaan yiri waxaan waa maxay waa hilib geel baa laygu yiri maanta waxaan karsananaa waa hilib geel marka waa kurus baa laygu yiri kuruskii dushaa sareyta sidaasaan ku garanayaa mee dhadhan uu leeyahay uu hilib kale kaga duwan yahay oon sheegi karaa maanta ma jirto Waad jeclaanayd inaad cunto markaa waan jeclaan lahaa maadaama waa neef xoolo oo xalaala waan cuni lahaa haddii aan helo sida hilibka kale aan u cuno maadaama hilibada kale iiga duwanay laakiin magaaladiina lagama isticmaala inta badan haddii maalin la sameeya caddaa laga sheegaa ogole waa magacaaga magacayga muuse xuseen bulaal ale hilibka geelu wuu fiican yahay jabuuti boqolkiiba shan baa cunta hilibka geela meelo koobanna waa laga helaa kolkaa ciddii doondoonaysa doondoon ku hesha maan cid kasi meelayso aduu markaa doonaysa inaad xageed ka doontaa anigu meelo la yaqaano meesha maad aragtaa xoolaha lagu iibsho kale waa laga helaa hoteelada meelmeelna waa laga helaa meesha in orada soomaaliya ka baxaan oo kale waa laga helaa hilibka geela markii hore adacadaaba laga sheegi jirayba haddii la qalo neef baan qalay baa loodhan jiray haye weligaa hilib geel ma cuntashiine weligay hilib geela ma cunin meel uu yaalana maarag boqolkiiba shan yaa laga isticmaalaa jabuuti hormalaya dhulka kale laakiin geeska afrika deriskana xoog baa looga isticmaalaa laakiin anu weligay hilib geel ma cunin maxaad cuntaa marka hilibka een, adhiga looda een, digaag waan cunaa kalluunkana aad baan u cunaa haddaan reer jabuutina anagu kalluunka xoog u cunaa Eh, anu shakhsiyan waa cunaa laakiin inta badan eh, jabuuti hilibka dadku inta badan ma cunaan reer jabuuti Eh, geela namku maba sii jira inta badan jabuuti hilib geel lagama isticmaalo waa yaryahay laakiin anu shakhsiyan waa isticmaalaa oo waa cunaa hilibka geela goormaa kugu dmisa cunto Eh, toddobaadka hor
xageed ka cuntay markaa maadaama inta badan magaalada laga heli maqaaxyo ama meelo yar ma- maqaaxyaan badnayna jira oo lagu sameeyo geela saas looma xis marka maqaaxyada yaraa jira oo adig laba saddex meelahaas ah meelahaasuma qofka u baahdaa oo doonta hadda inta badan magacaygu waa maxamed xuseen ismaaciil Eh, maxamed waxyaabaanaad karinayso maxaa ka mid a Eh, waxaa ka mid ah digaag baa ka mid ah waxaa ka mid ah hilibkii loodaa ka mid ah wallaahi ma- hilibgeelka aad looma isticmaalin magaalada jabuuti ka maqaayad ahaan idinku ma karisaan hilib ma samaysaan hilib geel may ma samayno annagu waxaan samaynaa waa hamburger iyo ceesh iyo wax inkaas aduu qudhaadu een, hilib geel weligaa ma cuntay Eh, waan cunay wax yar laakiin ma badin marka dadka in ka iibsataa cidida weydiisa ma jirtaa maya wallaahi nalama weydiiyo weliba imika xitaa hilibkii loodaa laga sii socdaa oo waxaa loo socdaa digaag dadku dee malaha carab bay noqonayaan baan maleeyay waan gartay caashaydii halkan maxaa kaaga baxay wax badan baa ismaaciil oo iga baxay haddii anigu waxaan ogahay een, laba dhallinyaroon saaxiiba ahena nairobi aan ka wada shaqayn jireen waxay isku dacaadeyn jireen midna wuxuu aad u jeclaa hilibka lo-da oo wuxuu cuni jiray istaagga iyo waxaas iyo midna wuxuu jeclaa digaaga markaasuu kan kale wuxuu ku dacaadeeyaa ma ninka weyn ee reerka dhan aabbaha u ah ee shimbiraha cunay warniyo hayla hadlin haye haye haye haddana inta hilibkii geela laga soo tegay oo kii lo-da laga soo tegay digaaggii loo soo socdaa digaag iyo kalluun iyo haddana weliba jabuuti markaad tegtid oo laakiin laakiin digaag marka halkan la joogo waa la duraa intaas waa la naaxiyaa hilib badan baa loo yeelaa laakiin digaag een, afrika jooga cadba cad cad la goostaba malaha meelo badan baa laga keenaa qaarkood baa baraasiil laga geeya caashay waa la soo dhoofiyaa ilaa halkaa laga dhoofiyaa marka dalabkii baa batay dalabka aad buu badan yahay. welibana markaad xeebta jabuuti aad saa u fadhidid ee kalluunkii oo freshana lagu keeno fiidnimadii ee halkan mararka qaar marka aa geelii digaaga sidee la laga yeeli keeno.
doonaa geelii faraha badnaa iyo isaga caanahan baa laga cabi doonaa isaga caanun baa laga cabi doonaa Waa sheeko cusub.
aad iyo aad warbixintaas waxaa jabuuti inooga soo dirtay sagal siciid faarax
waxaad la socotaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana uu si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington doctor cabdulaahi jaamac abiib iyo edna macalin cabdiraxmaan waa qoys qubana waa qoys qurbaha ka tegey oo haatan howlo samafalah ka wada magaalada bowrame ee xarunta gobolka awdal qaybtan labaad waxa ay kaga sheekeynayaan dhinaca samafalka iyo arrimaha ay kala kulmeen magaalada bowrame haddaba wariyaha v o a ee magaaladaasi haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay doctor cabdilaahi ma markii ugu horreysay eed wax ka qabataanba cusbitaalka boorama ma markii ugu horreysay adu aad wax qabad ka geysataanba gobolka awdal maya waa mahadsan tahay maya maaha markii ugu horeysay markii ugu horeysay waxaan aan wax ka qabanay oo meeshii ugu horreysay wax ka qabanay ahayd magaalo la yidhahdo fadhixun Een, taasoon ka samaynay health post aan ka bilownay inaan dhisno oon isku dayno bal inay hadhow toole een, wixii lagu dari kara lagu daro alxamdulilahna een, health postkii markaan dhisnay een, shir- een, urur la yidhaahdo n g o la yidhahdo ifad ayaa intii kalena ku dartay dhismihii kale oo meeshii hadda waxay tahay meel m c h ah oo waxyaabo badan xanaanada ama dumarku ku dhalaan oo meel aad u weyna marka aad iyo aad baan taasna aan uga mahadinaynaa dadkii naga caawiyey waxyaabaha kugu cusub eed ku aragtay markaad fasaxa ku timid guud ahaan gobolka awdal ama somalilanba maxaa ka mid a ee ka duwan aad isleedahay waxaa wax laga qabto Een, ma waxaa rabtaa inaan kuu sheeg negativeka ama positiveka Ee, wixii- wixii wanaagsan iyo wixii xun eed ku aragtay labada dhinacba inaad hay sheegtaan doonaya Een, waxa negativeka aan ku arkay dhulkan waxa weeyaan dhalinyaro badan oo ama wax soo bartay ama yaanay soo barin oo een, gacmahoogu eh, isi saaran yihiin oonan yaa oy laaban yihiin oo aanan isku daynin waxyaabo badan inay qabtaan dad badan waxaad arkaysaa jaamacado ka soo baxay oo lagu lagu dadaalay afar sano ama shan sano waxay ahayd inay jaamacad ka soo baxaan oo markay jaamacaddii ka soo baxaan aanan garanaynin waxay qabtaan ama aan isku dayaynin inay wax qabtaan taas ayaan waxyaabaha negatifeka aan dalka ka arkayo waxyaabaha wanaagsan aad ka aragtayna maxaa ka mid ah waxyaabaha weyn ee aan ku arkay ee aan dalkan ku arkayna waxa weeyaan een, waa dal ay wado dalkan ilaa hadda horumarka la sameeyey een, waa horumar ay dad qabteen ya ama ha ahado horumar caafimaad ama ha ahaato horumar een, waxbarasho marka waxaan arkaya dadku haddii la tuso habkii wax loo qaban lahaa oo dadkii ka waaya aragnimo badan ama dibadaha kale kusoo arkay waxyaabo ka duwan oo la qaban karo haddaa dadka aad tustid dadku way way ku dhiiranayaan oo way ku dabagelayaan in dalkan ilaa hadda iyaguma horumar gaarsiiyey wax kaloo horumar gaarsiiya ma arkin cidna waxyaaba la yaabtay eed aragtay eedna ama magaalooyinka kaleed booqatay ee ka mid a somalilan ama soomaaliyaba eed wax ku aragtay maxaa ka mid a Ee, dhibaatada ugu weyn aan ku arkay magaaladan waxay tahay ee, meelo badan aan soo booqanay in baahida jirta ee, ama ay qabaan iyo dadkii wax ka tari lahaa ama baahida dabooli lahaa inaysan jirin ee, xiriir hadal inay dadkii wada hadlaan tan waxa ay tusaysa ee, magaaladan waxaa ka jira iskoolkii ugu horeeya aan u malaynaya soomaaliya laga sameeyo oo ah dadka aan wax maqlin waa iskool ay la shaqayn jirtay ee, qolo talyaani ah oo qofkii xasuusta anna lina oo halkan boorama ku dhimatay iskoolkay bilowday iskoolkii ee, ilaa iyo sanadkii hore wuxuu haystay macaawino kaga imaado talyaaniga macaawanadii ayaa istaagtay waxa ugu horeeya aniga aad ii mm, ila yaa- aan aad ugula yaabay waxay ahayd markaan galnay xafiiskii maamulaha waxaa taalay kuraas ay sameeyeen dadkii ee, iskoolka dhiganayay kuraastaas waa kuraas cajiib ah waa jeclaan lahaa inaad soo aragtid markay igu yiraahdeen eh, ma shaqayno annaga oo lacag ma haysano inkan ma haysano su-aasha ugu horreeya aan weydiya waxay ahayd kuraastan aad samayseen ma isku daydeen inaad iibgeysaan ama aad la hadashaan jaamacadaa jiro iskoolaadaa jiro xafiisya dowladeedaa jiro oo gata kuraastii marka ma isku daydeen inaad noqotaan dad producer oo wax samayn karo oo suuqa geyn karo ma aysan samayn tan labaad waxay qabaan eh, dumar dhar tola dumarka dharka tola waxay u badan yihiin dadkii ka weynaaday iskoolka dugsiga dhexo ka baxay qaar waa la guursaday qaarna eh, hadda ma qabaan reero caruur kaliya leeyihiin waxay raadinayaan shaqo waa la qiyaasi karaa si ay shaqo ku helaan magaalada gudaheeda aad ay u adag tahay waxyaabaha kale annaga aan kusoo kordhino islamarkaa annaga madaxeena kusoo dhacay waxay ahayd eh, waxay nala socotay eh, fawziya oo cusbitaalkan ah, administrationka ka shaqayso cusbitaalku wuxuu u baahan yahay wuxuu tashaa kaamijka lagu shaqeeyo wuxuu tashaa dharka ee, qolka qalliinka loo isticmaalo waxyaabo badanay sameeyaan Em, wadankan waxaa joogaan u malaynayaa ama askar ka shaqaysa gobolka dharkoodii la tolo marka waxaa ka maqan isku xerkii baahidii dadkii loo baahnaan lahaa inay hawshii qabtaan iyo dadkii u sheegi lahaa iyo in dadkii lagu hago weygii ay ku noqon lahay dad keligood iswada Eh, waa ognahay adduunka qof doonor walba oo wax bixiyo wuxuu sugayaa shaqada uu qabto inay tahay shaqo iyada iswadi karto si iyada isu wado marka waxaa loo baahan yahay dadkii in laga caawiyo ama la istuso waxoodii ayaga ay hayaan waxay samayn karaan iyo dadka ay u geyn karaan marka tanna waxaa moodaa wax yar inaysan ahayn waxaana la rabin in la sameeyo laakiin ka maqan dadkii hagi lahaa aad bay aad buu umahadsan yahay wariyaha v o a magaalada boorama haashim sheekh cumar good oo la kulmay lamaanahaasi doctor cabdulaahi jaamac xabiib iyo Ed- edna macalin cabdiraxmaan caasha dhinacii heesaha dabacsan ee dhegeystayaasha gaar ahaan dhallinyaradana dhegeysanaysa ee barnaamijkan ismaaciil aan ugu talagalnay ayaan usoo qabanayaa Dabacsan.
hees hees waayo waayo xilli hore weliba caan baxday malaha xilligaas maad dhalan sideed tameydii horta xaggee joogta ismaaciil su-aasha si gaareen isu weydiin
diilaya codka fanaanka mustafa shee aadan oo mar dambe xataa heestani xataa dad aan soomaali ahayn baa qaaday marka laakiin heesta asalkeeda waxaa iska lahaa fanaankana mustafa shee aadan oo hadda aan dhegeystayaasha u hayno
Ilaya, adilaya, ilaya, adilaya. Ilaya, adilaya, ilaya, adilaya. adduunyaa lan dheere la waaye deeqiyamaan derajaa lan dhiida la waaye malagii naftilindiri iyo aakhira lan doona la waaye diileya diileya adduunyaa lan dheere la waaye deeqiyamaan derajaa lan dhiida la waaye malagii naftilindiri iyo aakhira lan doona la waaye diileya diileya doobadi doogaabi kuro dibinoogay aan shagaa direen ana afkay ma dabooladaayo diileya diileya doobadi doogaabi kuro dibinoogay aan shagaa direen ana afkay ma dabooladaayo diileya diileya dulooside idulooside aanshagun idulooside idulooside idulooside aanshagun idulooside aa idaawoye dulooside idulooside aanshagun idulooside idulooside idulooside aanshagun idulooside aa idaawoye درسي هدور الإري لندر راجي لندري كبيري عليري دارا غير لنكي فداو درسي هدور الإري
caashadii waxbaa ka dhacaya laakiin heesta ciyaarta ku wanaagsan saan moodayay saasta ismaaciilow inaad dambaaban waan ka baqayaa laakiin mar haddii la yidhi daar akhre ninkii raba dariskiisa ha dhowro maxaa hara haye xagga kalena su-aalkaas xigmadda kuma harin beydka kalena muxuu ahaa beed kale wuxuu yidhi qof london reeshee londilin ku fiiriy macnaha haddii qof ilaa uu ku yimaado iska ilaali kii kale malaha olreed waxaa laga yabaaba inuu dhintayba marka gar ay xaqaadin baa loola jeedaa xikmad badan baa ku jirta Aad caasho ay haddaynu heestaas intaas kaga nimaadno haatanna dhinacii ciyaaraha haddaynu jaleecno axmed cali sheekh ayaa inoo haya jamaal axmed cismaan ayaa inoo haya dhegeystayaal raalle ahaada wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horayno waxaa weli braziil ka soconaya ciyaaraha olombikada haddii aynu dhinaca kubadda cagta ku bilowno waddamada braziil iyo germany ayaa u soo baxay faynalaha ciyaaraha olombikada ee kubadda cagta iyadoo isla mar ahaantaasina waddanka jarmalka uu laba gool iyo waxba kaga adkaaday xulka waddanka nigeria dhinaca wiilasha iyadoo dhinaca kalena waddankaasi braziil ay lix gool iyo waxba ku xasuuqday xulka waddanka hondros labada kooxood ayaa faynalaha ku hardami doona ciddii badisana waxay noqon doontaa mid ku guulaysataa biladda ciyaaraha olombikada ee kubadda cagta dhinaca wiilasha dhinaca kale marka aynu eegno ciyaaryahan usain bolt oo dhinaca orodada dheereeya ayaa waxa uu mar kale usoo gudbay faynalaha dhinaca orodada labada boqol ee mitir markii uu orday orodkii ugu dhaqsiyaha badnaa abi taariikhdiisa waxaana uu faynalaha mar kale uu isku diyaarinayaa in uu abaalmarintaasi ee labada boqol mitir uu ku guulaysto dhinaca dahabka isagoo hore ugu soo guulaystay ciyaarihii waddankaasi ingiriiska gaar ahaan magaalada london lagu qabtay sanadkii laba kun labayo toban dhowaantana waddanka brazil gaar ahaan magaalada rio de janeiro uu ku guulaystay ciyaarihii dhinaca kale ee orodada boqolka mitir ahayd maxamed faarax oo waddanka ingiriiska u ordayana waxa uu isagu ka mid noqday ciyaaryahanada shanta kun ee orodada ka qayb qaadan doona markii uu kaalinta saddexaad galay faynalahana dhowaantan la ciyaari doono dhinaca kalena waxaa wiilka soomaaliyeed ee maxamed daa'uud maxamed uu ordayey uu noqday ciyaaryahankii afar iyo labaatanaad ee dhinaca orodada ee shanta kun ee sirreebka ahayd waxaana ka hooseeyey hal ciyaartooy oo qura ee shan iyo labaatanka ciyaartooy dhammaantood ka qayb qaatay ciyaarahaasi guud ahaan biladaha guud ahaan haddaan idin dulmarno waddanka maraykanka ayaa weli hogaaminaya oo sagaashan iyo saddex biladood ku guuleysta wadarta guud iyadoo soddon ka mid ay dahab yihiin laba iyo soddonna ay qalin yihiin kow iyo soddonna ay maar yihiin waddanka china ayaa labaad ah oo konton iyo afar biladood ku guuleystay islamar ahaantaasina sagaal iyo toban biladood ay dahab yihiin shan iyo tobanna ay maar yihiin labaatanna ay qalin yihiin great britain ayaa waxa ay tahay waddanka saddexaad waxaana ku guuleysteen konton biladood wadarta guud oo sagaal iyo toban ka mid ah ay yihiin dahab sagaal iyo tobanna qalin laba iyo tobanna ay maar yihiin dhinaca kale ee isboortiga haddaan dhegaystayaal idin dulmaro naadiga kubadda cagta barcelona ayaa ku guuleystay koobka subarkabaha ay ciyaareen kooxaha f c sevilla iyo sidoo kale barcelona kadib markii kulan ka dhacay gegada camnu stadium naadiga barcelona ku ciyaartaa ay saddex gooli waxba ku xasuuqday kooxda f c sevilla lugtii labaad iyadoo lugtii koowaadna laba gooli waxba barcelona kusoo wadroonatay saddexda gool waxaa laba ka mid a dhaliya ciyaaryahan arda turan halka halka kalena uu dhaliya ciyaaryahan lionel messi dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waana intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaara ay nala socodsiinaya haatanna mar kale ayaan ku noqonaynaa dhinacii heesaha hees ay ku luuqayso fanaanada khadaraasinimo xor bay nolosha ku tahay codkaasi khadrasinimo wuxuu gebagabo yahay idaacadda iyaday dahornimo caashe ibraahim aadan caashe cudiyaano ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheere oo dhinaca farsamada ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayna afarta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh
ku qabayxur
dadkani waan jaray